xaggedoodu ruuxii rabee waan ku godaya milateriga gaajadu dusho gaardhin kari waayey milateriga gaabsanahayoo goodi kari waayey milateriga gaadiid waddada gooshi kari waayey milateriga goobihii dagaal guulka dhali waayey milatariga gobonnimo ka tegay ee gunnimo doortay oo cadowga goonyaha fadhiyo gaari kari waayey waxaa geeye heerkaas haddaan maanta garan weynay guulaystayaalow wax badan baan ka gaabinay gaashaandhigeennaw adaan kuu gallinnahay maxaan geesh dhisnaa taliskii baa cuni garaamkii milatari qab weyn baan ahayn taniyo qaabiile qawaddeenna waa wada ognahay mana qarsoonayn dowladihiinna soo qaabilaa qoomamayn jiray khasaarihii aan gaadhsiin jirnay maanta qirayaan ciidankeenna baa quursa jiray dowladaha qaar indhaqariya intuu qaaliyaha qoonku waa ba'ay milatariga kaylada dhex taal qaranku muu eego taliskii khiyaanada bartaan laga sugayn khayre ku qaboobi maayaan waxay naga qabaysteen wafac iyo waxaa laga helaa qaaxankaa harine qiyaamahana way kula tagtaa iilka kuu qodan khatartiiyo su'aalaha qabrigu waa khidma u taalle indhaqariye intuu qaaliyahay qoonku waa ba'ay milatariga kaylada dhex taal qaranku muu eego dhibbanihii haddii aanan ahayn maba dhawaaqeen dhididkeenna baa lagu dhistaa saraha dhaadheere nooga dhiga dhurbeeluhu intuusan dhoofin aan qabanno nooga dhiga dhurbeeluhu intuusan dhoofin aan qabanno mid dhintiya mid dhaawaca midkaa dhadida noo taagan dhammaanteen dhib weyn baan qabnaa dhuunta noo galay sida aan u dhuudhuubannahay naga dhab weeyaane dhekafaar waxaa nugu dulo goday dhafoorkeenna waa la kala dhantaalaa wuxuu qaranku soo dhiibay dhinaceenna wixii soo maroo taliska soo dhaafay maba dhamma wax uun laga dhargo waa dhadhaminaah qosol buu la dhacay maalintuu dhuubka buuxsaday